dowladaha soomaaliya iyo kenya iyo hay-adda qaxootiga adduunka u n h c r ayaa in muddo ahba kawada waxay ka wada hadlayeen qabashada shir caalami ah oo lagaga hadlo sida ugu habboon ee dib loogu celin karo qaxootiga soomaalida ah ee ku sugan dalka kenya nus milyuun ka mid a qaxootigaasi waxa ay jiraan xeryaha qaxootiga kenya ee dhadhaab haddaba waxaanu idiin soo gudbinaynaa qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxana ah oo aan uga hadlayno in xilligan la celin karo qaxootiga iyo xuquuqdooda qaxootiga waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya maxamuud ibraahim cali waan la daba qabtay cannihii baddaa tihiin waan la daba qabtay soomaalaayi dalkiindhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamij taxana ah oo aan toddobaadkan ku eegi doonno dib uu celinta qaxootiga soomaalida oo maalmahan dambe ay ka wada hadlayeen dowladda kenya iyo soomaaliya qaybtan koowaad waxaan ku eegi doonnaa waxa dhaliyey in haatan laga wada hadlo dib u celinta qaxootiga ma tahayse wakhtiga saxda ee dib loo celinayo qaxootiga iyo weliba dadka qaxootiga ah diyaar ma u yihiin inay noqdaan hadday caana daataan waan la daba qabtay cannihii baddaa tihiin waan la daba qabtay soomaalaayi dalkiin kadib burburkii dowladdii soomaaliya ayaa qaxooti badan waxay ku qulquleen waddamada dariska la ah soomaaliya iyagoo filanayay in ay dib ugu laabtaan soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan qaxootinimadii ay filayeen inay ahaato ku-meelgaar ayaa ku noqotay mid daba dheeraato dowladda kenya iyo soomaaliya ayaa ka wada hadlaya sida ugu habboon ee dib loogu celin lahaa qaxootigan kenya ayaa waxay hooy u tahay ilaa hal milyan oo qaxooti soomaali ah oo ay badankood ku xaraysan yihiin xereyaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma dowladda kenya ayaa ku andacoonayso in qaxootiga soomaalida ay culays weyn ku hayaan ayna ka mid yihiin waxa kordhinayo ammaandarrada ka jirta dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruuto ayaa sheegay in kenya aanay sii hayn karin culayska qaxootiga soomaalida
arrinkan qaxootiga waa in aannu xal u helnaa taasi waa ujeeddada ugu weyn ee aannu wakhti badan u gelinayno arrinkan waxaa jooga dalkeena hal milyan oo qaxooti ah kuwaasi oo aan wax camala haynin haddaba kenya mas-uuliyadda ka saaran qaxootiga maxay tahay su-aashan waxaan hordhigay maxamed cabdi dooli oo ah garyaqaan ku xildheer arrimaha socdaalka iyo sharciga caalamiga oo xafiis sharciyeed ku leh magaalada toronto ee dalka canada qaynuunka adduunka u degsan waxa weeye wadan wadan kasta haddii ay qaxooti joogaan in xaquuqda insaaniga uu ruuxan qaxootiga uu leeyahay under the geneva convention in la ilaaliya in sharaftooda la ilaaliya in ammaankooda la ilaaliya in maaragtay xuquuqda qofka bini aadamka uu leeyahay right to life dignity kulli in la ilaaliya waa maaragtay arrin aad iyo aad u ah qasab ma laga yaabaa in kenya ay ka dhigayso arrimaha ammaandarrada marmarsiyo ay ku celiso qaxootiga soomaalida xilli ay soomaaliya deganayn waa kan maxamed cabdi dooli mar kale qaska iyo maaragtay fawdada iyo ammaandarrada meel kastoo kenya way ka jartaa nairobi ay ka jartaa magaalooyinka weyn oo dhan oo kenya ayay ka jartaa security significant issue in in kenya ma ahan arrin maanta bilaabatay weligeed ayaa maaragtay high rate of crime ay maaragtay kenya lahaan jirtay marka uma arka in xaquuqda qaxootiga lagu tunta iyadoo marsiise laga dhiganayo maaragtay general security problem oo waddanka ka taagan haddaba waa maxay doorka ay dowladda soomaaliya ku leedahay dib u celinta qaxootiga afhayeenka xukuumadda soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli ayaa sheegay in ay go-aano ka soo baxeen dhowaan shir golaha wasiirada ay ka yeesheen dib u celinta qaxootiga soomaalida waxyaabaha hadda dowladdu ay ay ku tallaabsatay ama ay ku dhawaaqdayna waxaa qayb ka ah abuuritaanka hay-adda ka shaqayn doonta dib u soo celinta qaxootiga soomaaliyeed dowladda soomaaliya ma leedahay awood ay ku qaabisho iyo weliba ay u fidiso dib u dejin buuxda qaxootiga soomaalida ee la filayo in la celiyo dhulkase lagu celinayo dowladda gacanta miyay ku haysaa oo ma sugi kartaa ammaanka qaxootiga waxyaabaha duruufaha hadda jira ayay ka mid tahay oo meelo fara badan ayay dowladda soomaaliya gacanta ku haysaa meelo weli waxaa jira amnigoodii aan dib loo soo celinin mana aha hadda qorshaha in markiiba la soo celinayo kolley duruufahaas iyo arrimahaas marka xal loo helo unbay noqon doontaa in dadkaasi dib loo soo celiyo susana martinez oo horay uga soo shaqaysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r kuna sugnayd xerayaha qaxootiga ee dhadhaab muddooyin ayaa aaminsan in celinta qaxootiga ay tahay tallaabo aan sax ahayn
badi qaxoontigu waxay ka yimaadeen koonfurta iyo bartamaha soomaaliya inkasta oo dib u noqoshadu ay tahay mudnaan laakiin waa inay mar walba noqotaa midaan qasab ku iman dadka la celinaya waa inay ku noqdaan meelo nabada oo ay ugu noolaan karaan si sharaf leh waxay aniga ila tahay in soomaaliya hadda aanay diyaar u ahayn inay qaabisho oo ay dejiso qaxoonti soo noqonaya haddaba qaxootiga soomaalida maxay arrinkan ka leeyihiin diyaarsema u yihiin inay noqdaan waxaad ku maqli doontaan qaybta labaad ee barnaamijkeenna dib u celinta qaxootiga
abaabadbiyuu gabay